wuxuu yidhi cabdiyow danqaarada wakhtigu waysdekinayaayo hamid durugsan dood gaaban iyo ficil dadaalaya dad isjecel dulqaad iyo midnimo dowladnimo taama haddii aan marun door bidaan waynu degi layna guulaha dariiq loo maro iyo dawcad baa jira iska dabawareeg baynu nahay daayina bidkeena soomaalidu la hadlaya iska dabawareeg baynu nahay daayina bidkeeda anigana danqaarada wakhtigu ii daliil noqoya diihaalka muuqdiyo cabduu diiftan igu taale dunji igu fogaadaa jira oon cidi dareemayna waagii dilaacaba tashigu ii daliil noqoya dumar howlahoodii xarago waan ka didayaa inaan duunyo iyo maal dhaqdana siimo doorbidee dalkeennaa la qaybsaday dhulkaa cadowgu daaqaayo dalkeennaa la kala ooday ee deyrka lagu meershay reerahan intay duub tasheen dowladnimo sheegtay hadba nabarra doogii ugu kacshaan meel la duubnahay waxaan ahay nin daalaa dhacay oo ceel ku soo dubay markaan leeyahay reerahan intay duub tasheen dowladnimo sheegtay berigi hore soomaalidu dee dad xolo dhaqataabay ahayd dad wado markaa isku ologahoo meel wada degan geeloodo meel daaqaya haddaad kusoo baxdo sumada aragto waad garanaysaa geelan reer kale waayo qof deegaankaana waatay sumadanna waxay sheegaysaa geelan reer kale soomaalidu iminka dhulkeeda markaad sidaa u eegto reer walba intuu calan samaystay markaad calankooda saa eegtay reerkoodii baa ku hoos qorante waad iska garanaysaa inuu reer hebel yihiin marka wuxuu leeyahy reerahan intay duub tasheen dowladnimo sheegtay hadba nabarro doogigu kacsha ayaan meel la duubnahay waxaan ahay nin daalaadhaco ceel kusoo dumeye soomaalida waxaa dooriyey ayaan kuu dul marayaa taariikhda duugga haddaan dib uga faalloodo cudud iyo dagaal laguma hanan dagaaladoodii marka ay dariiqii aliyo diintii ka carooday markii ay siyaasiga derderan heela daba qaaday markay wixii lagu dayaba diiday odhan weyday dilaal iyo malaalnimo markii doolar lagu baaday markii uu gumaysigu dagay gaalka darajaysay markii uu damirkii caqligu degi gaxoon waayey markii uu hankeedii dabcay dib isu soo eegtay dekarooyinkii loo dhigay degashanaysaa soomaalida cudurkeeduna halkaasu ku jira dekarooyinkii loo dhigay ayay degashanaysaa haddaan durxulkaygii murtida ereyga kuu dooxol dulaysiga shisheeye haba uu damacsanaataane gaaladu waxay damacsan tahay abid ma diidaane haddiise doodu hebel taagantii daris walaalkaayo markaas inu dhiig daadinaa oo isdubanna markay cid shisheeyeena haysatee lanugu duulimaadka waxba iskama celin karno haddiise doodu hebel taagan tahay iyo daris walaalkaaya markaasaynu dhiig daadinaa oo istumanaayo gumaysuu siduu kuu dekanay doqori waa mooge gumaysuu siduu kuu dekanay doqori waa mooge duhurkii habeenkaba warmuu kuu diyaarsadee dibindaabyadaadu wax badan duubka ku hayaayo dugsi nabada inaad seexatana wuu ka didayaayo hami durugsan buu leeyihiy duruqyo dhaadheer dalkeenaba inuu qaato buu duubka ku hayaa dayacnaantan soomaali helay diiftana guu raagtay waxaa nagaga sii daran haddaan idin dareensiiya inagaan wixiina lagu dagay daaya garanayn inagaa cudurkeennu halkii ku jiray inagaan wixiina lagu dagay daaya garanayna intaaynu dood beena iyo hebel difaacayna inta aynu dood beena iyo hebel difaacayna daciifnimo liidnimo intaan darajo moodayna deelqaaf dhexdeenna intaan hanad u dooxayno siyaasigan dayuuska intaan dabanguculaynayna dadnimo iyo guulaa heshaan iima daayicine iima daalicine dabacaanaheedii rag baa duub ka buuxsaday ee dameeriyaasha soomaaliya waa dayacanteen markaana leeyahay markaa intaaynu dood beena iyo hebel difaacayno qabyaalada maanta soomaali jirta waxaa kamid a bulshada soomaaliyeed inaanay dareensanaynba waxay u dhimanayaan iyo waxay ka dhimanayaan qofunbaa iska daba socdaa siyaasiyo reerkooda marka tusaale ahaan oo kale haddaan ku siiyo axsaab siyaasiya hadda somalilan ka jirta gudoomiyaasha xisbiyada haddaynu kala bedelo gudoomiye xisbi hebel aynu wareejinin gudoomiye xisbi hebelka xisbiga kale ka dhigno waxaa xaqiiqa inay cidina ka munukin reerkooduna way ka daba wareegayaan reerkooduna xisbigii shalay calaamadiisi wixiisa sitay intay daadiyaan ilaa waa kan isagu wareegay iyaguna maxay samaynayaan way ka soo daba wareegayaan de marka waa intaynu dood beenaha iyo hebel difaacayno halkaasuu markaa kaysow taabanaya marka wuxuu leeyahy afartaas waa dooda hore shayna ii dihina doqomaa wuxuu damacsan yahay duubka ka caddayna degadii jabuuti iyo carta iyo guri dumayroo dhan diri dhaba awaare iyo ilaa sagag duleedkeeda durdurkii qalaafiya ilaa doolle iyo faafun sayidkii halkii uu degiyo iimay darafkeeda danoodii wardheer iyo ilaa gaarhis iyo dooga dhagaxbuur dusheeda iyo ilaa webiga daacisa darooryo halkii aan ku koray sugumaduudkooda qabrida harre dooyaha afdheer dooga labi hawle degalkii nagayliyo guracan dabalka laasaale diinsoor ilaa dowga sheekh alamsaydaa ciisa duleedada hargeysiyo burciyo dooxyadii adarida kadii kismaayo iyo jiboohira dawaamaya dekadii kismaayo iyo juboohira dawaamaya xamar dooyaheediiyo nugaa labada daaroodba gaalkacyo labadeeda daraf ee la kala dayray gaalkacyo labadeeda daraf ee la kala dayray soomaalidu geyiga ay degto iyo degaladeedao dhan midnimaan la doondoonaya doorey gaadhabe midnimaan la doondoonaya doorey gaadhabe waxba gabayguyo ila durkana waxaan kusoo deyray halka marka waxaan tilmaamayaa qofka halabuurka ahi doorku bulshada isagu ugu jiro halabuurku maha qofkii dhadhamadu goyso qofkay dhadhamadu goyso ma aha marka waxaan tilmaamayaa halabuurka maanta soomaaliya u baahan tahay bal siduu ekaan lahaa waxba gabaygiyoila durkeen waxaan ku soo dayray suugaantu waa deeqala iyo diiqa goonihii ha yeeshe rag baa duminayo lagu danaystaaye niman baa halkii doog leh iyo saac ku daydaya dufan iyo rag baa shilimeeyo duunyo dhaafsadee ha yeeshee haddaan dood rasmiya deerka ka caddeeyo waa iga digniin iyo waxsheeg doorxul iyo faana dirham iyo haddii doolar iyo dahab la soo xaadho dilaalnimo haddii laygu daya ama soo doolaalo dunidaba dhammaanteed haddii darajo lay siiyo damacaygu waa dhaafsan yahay dunyo iyo maale danta guudnin lagu aaminay oo door ah baan ahay iska doodi maayo runtaan kuu dul marayaa qarankeennii dumay baanu ahay raacdo loo diray waxba daansad hay tumina waan diiday reernime markaa gabaygaasuna wuxuu ahaa gabaygii waan diiday reernimo